waxaa kaloo iyadana uu baabi'iyey kulli khibinna wuu baabi'iyey khibiga waa khaainka khadaaca khaainkaa baa la yidhaha ninka khayaanada badan raafidiyin oo raafidi ah raafidigu waa shiicada raafidada waa shiicada la yidhahda sida ibnu taymiya uu leeyahay sheikhulislaam ibnu taymiya caleyhi raxmat ullah wuxuu leeyahay raafido waxaa loogu magacaabay zayd ibnu caliyin ninkii la odhan jiray ayaa waxaa la weydiiyey abubakar iyo cumar markaasuu ammaanay markaasay diideen markaasaa wuxuu yidhi rafadtumuunii lirafdihim iyaah zayd ibnu caliyin oo ka farcamay nebiga sal ly slam aalu beytkiisii ka farcamay ayaa waxaa la weydiiyey abubakar iyo cumar ka warran iyaga abubakar iyo cumar lama tusi karo oo way lacnadaan bal lacnadooda ilaahay ugu dhowaadaan iyo caaisho iyo kibaaru saxaaba bal wayba gaalaysiiyaanba oo saxaabadii inay ridoobeen oo gaale weyn bay rumaysan yihin saan u tegi doona insha allahu tacala marka waxay weydiiyeen waxaa la weydiiyey zayd ibnu caliyin ka warran baa la yidhi abubakar iyo cumar markaasuu ammaanay way ku diideen diidadaa ay ku diideen baa waxaa loo bixiyey rawaafid loo bixiyey lanna kelimatu rafdiga waxa la yidhaha diidada la dhaha qolana way waafaqeenoo markuu ammaanay cumar iyo cuma waxaan dhihi lahaa abubakar iyo cumar markuu ammaanay bay waafaqeen oo waa nimanka yani shiicada ka mida la yidhaahdo zaydiyada la yidhahdo zaydiya nisbatun ilaa zayd ibni caliyin wa nimankii diideyna ee ku diiday ammaanta shaykhaykana waxaa loo bixiyey rawaafid bale waa shiicada macnaha hullaadooda way marka ayb marka nimankaana wuu la dagaalamayo iyadana ka baabi'iye weeye cali bni abi aalibin radi allahu canhu rawaafidda marka waa shiicadoo dhan baa laga wadahay waa ilaa kooxa aada u fara badan waay waxaa ka mid a nimanka la yidhahda sabaiye niman la odhan jira asabaiya cabdullaahi ibnu saba baa iyaa kuwa aasaasay waxayna rumaysnaayeen cali ibni abi aalib inuu ilaah ahaa cali inuu ilaah yahay bay rumaysnaayeen cali ibni abi aalib oo weli nool ayay soo baxeen oo fikraddaa la yimaadeen cali wuxuu isku dayey inuu ka qanciyo oo uu yidhahdo toobad keena markuu kari waayeyna dab intuu u shiday buu ku guray sida xadiidka saxiixa kusoo arorta sooma a cali jawaab waxa uu uga dhigay inuu gubo waa midda uu leeyahay ibnu cabbaasina baan u malaynaya yacni anigu haddaan ahaan lahaa cali ma aanan gubaynin laakiin waan layn lahaa maxaa yeele nebiga wuxuu yidhi dab waxa ku cadaabina alla allaha dabka iskale keliya wax ku cadaabee laakiin waan layn lahaa buu yhi maxa yele nebiga wuxuu yidhi man badala diinahu faqtuluuh waan layn lahaa buu yidhi cali bn abi aalib baa marka waa laayey sabaiya la yidhahda waxaa ka mid ah qolyo kaloo iyaguna qabay jibriil markii risaaladii loo soo dhiibo la yidhi risaalada gaadhsii risaaladii ilaahay soo dhiibay cali bni abi aalib in markii horeba loogu talagalay ee jibriil intuu garab mariyey maxamed uu la aaday qolyo saa rumaysanoo iyagana hullaadooda ka midana iyaguna waa jiraan waa gaala oo waaga iyaguna soo baxay qolyo kaleetana waxay rumaysnaayeen in nebigu markuu geeriyooday sal ly waslam ninka saxaabada ugu mudan inuu khaliif noqdo inuu cali ahaa lagana boobay oo yaa boobay abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo intii ku waafaqdayba way boobeen sidaas daraaddeed way gaaloobeen dardaarankii nebiga mar hadday ka tageen waa gaaloobeen nimankaasi waa nimanka la yidhaahdo raafidada la magac baxay sida caanku aw isna cashariyadana ka mid a kuwan hadda eeraan haysta sooma taqaanaan ha ee isaga kendhigahaya awliye ilahay isaga kendhigahaya soomaali fara badanna ay qalbigaba ka raacsan tahay u jidbaysan tahay mawaaqiftooda siyaasiga daraaddeed yaa ka mid a saas macanaa waxay ilaahay ugu dhowaanaadaan ugu dhowaadaan lacnadda abubakar iyo cumar iyo caaisha iyo cuhmaan iyo saxaabado dhan shan nin markii laga soo reebay inta kaleo dhan inay ridoobeen bay qabaan geeridii nebiga kadib salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas way macana marka raafiddaa la yidhaahdaayo waxay qabaan laga soo bilaabo caliy bni abi aalib iyo caruurtii ka tarmay xuseen xuseen wixii ka sii tarmay oo isa sii dhaldhalay baa waxay qabaan inay macsuumiin ahaayeen oo ay a'imo ahaayeen oo uuna khalad ka dhici karin ilaa ay gaadhsiiyaan labiyo toban imaam ay soo gaadhsiiyaan labiyo toban imaam waa nimankan hadda la yidhahdo alithna cashariya maxaa loogu bixiyey labiyo tobanka imaam ay rumaysan yihin macsuumiintaa wey maana waxay leeyihiin waxay ku abtirsadaan kulligood xuseyn ibni caliyin bay ku abtirsadaan marka qolyaha weeyaanoo in uu cali iyo wixii ka farcamayna macsuumiin ay yihiin saxaabadii nebiguna ay ridoobeen oo gaaloobeen bay rumaysan yihiin waxyaabaha ilaahay ugu dhowaadaanna waxaa ugu weynba inay lacnadaan saxaabada nebiga sal ly waslam ay caayaana wax ka sheegaan macna ayib waxaa ka mid ahaa qolyaha shiicada niman qabay cali bni abi aalib in uusan dhimaninba laakiin kor loo sii qaaday oo samadan soke uu joogo sidii nebi ciise oo kaleeto uuna soo noqon doono ragga isaga beeniyey ee diiday oo dhan inuu qoorta ka jari doono layn doono macnaha asxaabu rajiciya la yidhahda nimankaas ayaguna niman soo baxay ba ahayn raggii calilaayin rag ka mida macnaha iyaguna ahayn ayib waxaa ka mida oo yaani uguba sii fogba oo ugu halisan nimanka la yidhaahdo nusayriyada nusayriyadu waa nimanka ka taliya suuriya ka taliya waa yaani isticmaarkii baa wuxuu u bixiyey calawiyiin oo hadda calawiyiin baa loo yaqaanaa laakiin kutubta yani caqiidadu nusayriya la yidhahda waa nimanka uu leeyahay ibnu taymiya caleyhi raxmat ullah shaykhulislaam uu leeyahay kufrigoodu iyo gaalnimadoodu waxaa dhaama kii yahuud iyo nasaarada yahuud iyo nasaara xataa waa ka shisheeyaan leanna waxay qabeen laa ilaaha ilaa caliyun bay qabaan ilaah aan cali ahayn maba jiraba ictiqaadkaas iyaguna qabaan ibaaxiye iyo waxyaalo kaleeto dhan fara badanna waa qabaan waa nooc marka shiicada ka mid oo iyaguna dhinac u baxay qolyo kaleeto oo duruuska nimanka la yidhaahdo iyo agakhaaniyiinta iyo boqorada iyo kulligood waxa weeyaan waa waa min banaati shiica waa uun gabdho uun shiica dhashay wa shiico iyo wixii ka farcmay waxaasoo dhan macnaha waa sayi'aatun bacduha fawqa bacdi saas macnaha marka nimankaa weye nimanka uu leeyahay wa kulla khibin raafidiyin faasiqin raafidi kasta oo daacada ilaahay ka baxayna cali bn abi aalib kii baabi'ey buu ahaa macna sidaas weyaan ayib mawaaqiftiisa waaweyn ee cali bn abi aalib loo xuso ayay ka mid tahay inuu yani khawaarijtiina ka takhanusay oo baabi'iyey raafidadii iyo shiicadii soo baxdayna inuu baabi'iyey ayb waxaa la yidhaahdaa dawaa'ifta islaamka khilaaftay oo dariiqadii nebiga sal lay slam iyo saxaabada khilaaftay niman shiicada ka xun ma jiraan niman shiicada ka xun ma jiraan leanna waxa kaloo dhan meel unbaa la ysugu imaan laakiin shiico meelaan la isugu nimaadna ma jirto marka koowaad weeyaan horta kitaabkan qur-aankan inagu rumaysannahay sida aan u rumaysannahay uma rumaysana inuu wax ka maqan yahay oo dhiman yahay bay rumaysan yihin marka labaad weeyaane isku axaadiis ma nihin bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud iyo ma rumaysna waxay leeyihiin kutub kaleeto oo yani waxa weeyaan bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud kale u ayaga masaadir kaleo xadiiskay leeyihin rijaashan hadda xadiiska inoo wariisay ee yani waxa weeyaan a'immada inoo ah iyaga a'imo uma ah a'imo kale leeyihin marka waa ummad kale oo inaga garab jeexantay oo meel aan isugu nimaadno maba jirtaba qur-aanna isuguma nimaadno saxaabana isuguma nimaadno sunno iyo axaadiisna isuguma nimaadno yani waxa weye shiica meelaan isugu nimaadno ma jiro saas maana niman soka maaha niman dhadhow ma aha niman dhadhow ma aha intooda badanna dhawaa'ifta hadda aan sheegaynay culimada islaamku waxay isku waafaqsan inay gaala yihiin intooda badan yani qaar laga soo reeraba waa jiraan sida zaydiyadoo kaleeto qolyaha kale cawaamta dadweynahooda kaleeto aan waxba fahamsanayn oo kaleeto laakiin intooda wax garanaysaay culimadu waa gaalaysiiyaan leanna waxa weeyaan nusuus cadcad oo qur-aanka ah bay derderayaan oo macnaha jiirayaan yani ka hor yimaadeen oo beeniyeen way macnaha saas weyaan ayib wuxuuna yidhi sheekhu marka waraabicu ka afraad ibnu ibnu cammi khayri rusuli ha rususha kii ugu khayr badnaa in adeerkii weye acnii waxaan ula jeedaa oon ka wadaa alimaama baan ka wadaa alxaqa ee xaqa ah dalqadri qadarkiiyo sharafka u saaxiibka alcaliyi ee sarreeyey mubiidu kulli khaarijiyin huwa isagu mubiidu kulli khaarijiyin khaariji kasta waa magaca khawaarijte khaariji kasta mid kastoo khawaarijta loo nisbeeyey kii baabi'iyey wey khaarijigaasoo maariqin ka dhex baxay diinta maariqintaa nebiga ku tilmamay sal ly slam yamruquuna min addiini kamaa yamruqu asahmu min alramiya buu nabir sl lay slam diinka waxay uga dhex baxayaan sida leebku uu uga dhex baxo shayga lagu ganay oo lagu lagu tuuray macnaha ayib shayga markuu ka dhaco soo ka dhex bixi maayo saasoo kale uga dhex baxayan bu nabir sal lay slam diinta marka maariqin oo diinta ka dhex baxay wa kulli khibbin wa mubiidu kulli khibbin waay khaa'in walba cali midkii baabi'iyey wey oo tirtiray khaa'inkaasoo raafidiyin raafidi ah shiici ah faasiqin oo dhaacada ilaahay iyo diintaba ka dhex baxay kuwaana ninkii baabi'iyey oo dab intuu ku shiday yani geliyey buu ahaa cali bn abi aalib radi allahu canhu saas way maana ayb man kaana lirasuuli fii makaani haaruuna min muusa bila nukraani wuxuu yidhi man cid weeye cali kaana ahaa lirasuuli rasuulka u ahaa sal lay waslam fii makaanin meel fii makaani haaruuna haaruun booskiisii u joogay min muusa muuse uu ka joogay bilaa nukraanin diida la'aan laa fii nubuwatin se ma aha nebinimo dhexdeed ma aha muuse waxaan ujeedaa haaruun booskii uu muuse ka joogay buucalina nebiga ka joogay sal lay slam laakiin xagga nebinimada ma aha laa fii nubuwatin maya maxaa yeelay faqad qadamtu waxaan hormariyey buu sheekhu yidhi maa yakfii wax ku filan liman cid min suu'i dannin liman cid ku filan salima nabadgalay min suu'i dannin malaxumo ka nabadgalay wuxuuna leeyahay cali bni abi aalib nebigaas sal lay wasalam wuxuu u yahay sidii haaruun uu muuse u ahaa o kaleeto nabiyullaahi haaruun muuse muxuu xadiiskuna wuxuu ku yimid nebigu markuu dagaalkii tabuug aadayey oo tabuug u baxayey ayuu nebigu sal lay waslam reerihiisii iyo dadkii wuxuu kaga tegey cali bn abi aalib buu reebay markaasu wuxuu ku yidhi nebi allow macaruurta iyo haweenkaad igu dhex reebi ha i reebin aan baxe markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lay waslam alaa tardaa an takuuna minii bimanzilati haaruuna min muusa ilaa anahu laa nabiya bacdii buu nebi sal lay slam miyaadan raalli ku noqonaynin yani caliyow inaad haaruun booskii uu muuse u joogay oo ka joogay inaad anigana iga joogtood ii joogto miyaadan raalli ku hayn bu nebi uri sal lay waslam laakiin wax nebiya igama dambeeya bu nebi uri sal lay slam u fiirso walaakin laa nabiya bacdii saas way macnaha si uusan loogu qaadanin cali baa nebiga nebinimada uga dambaynaya si aan loogu qaadanin maana ayuu nebigu daba dhigay markiiba salawatu rabbi wasalamu caleyh hadal arrinkaas marka tilmaamaya marka laa fii nubuwatin laa fii nubuwati nebinimo dhexdeed maya mansilada uu nebigu uu cali ka joogo nebiga ka joogaayey nebinimada dhexdeeda ma aha mansiladu xagga nebinimada ma aha ee waa dhinaca kale wey macnaha saasuu doonaya inuu ku yidhahdo ayib haddana sheekhu wuxuu inoogu daray horay baanse u soo hormariyey ninkii malaxun ka nabadgalay wax ku filan oo inaan nebigeenna nebi ka dambaynin ah horu usoo sheegay soo ma horu usoo sheegay yani inagu soo marnay beytkii ahaa wakullu man min bacdihi qad iddacaa nubuwatan fakaadibun fiima iddacaa somayna soo marin beytkaasuu tilmaamaya marka cid malaxumo ka nabadgashay oo dhan wax ku filanna horaan usoo hormariyey oo kaga filan inuusan cali nebin ahayn aniguna inaanan saa u wadin wax ku filan horaan usoo sheegay macnaha buu leeyay ayib man kaana ciddii ahaaday huwa caliyun huwa isagu man cid weeye kaana ahaaday lirasuuli rasuulka u ahaaday fii makaanin boos fii makaani haaruuna dheh haaruun booskiisii oo kale u jooga min muusa muuse uu ka joogay bilaa nukraanin diida la-aan laa fii nubuwati nebinimo dhexdeedse ma aha oo maya wey macnaha nebinimo dhexdeed booskaasi ma aha ee waa macnaha arrimaha kaleeto iyo dhowaanshaha iyo saas wey macnaha ayib faqad qadamtu waan hormariyey binu sheekhu yidhi maa yakfii wax ku filan liman cid salima nabadgashay min suu'i dannin malaxumo ka nabadgashay oo inuu ii maleeyo inaan ula jeedo xagga nebinimadu booskaa ka jooga malaha inuu ii maleeyo ninkii ka nabadgalay oo malaha xun ka nabadgalay wax ku filan horaan usoo hormariyey oo masalada horaan usoo cadday wey macnaha ayib cali bn abi aalib marka intaasuu kaga baxay mazaayaad aad u fara badan iyo fadaa'il aad u fara badanna waa leeyahay cali bn abi aalibin radi allahu canhu waxaa dilay nin la odhan jiray ibnu muljim cabdiraxmaan ibnu muljim oo khawaarijta ka mid aha khawaarijtu markay mucaawiye iyo cali bn abi aalib heshiiyeen ayay khawaarijtu waxay go-aan ku gaadheen ooy soo saareen inuu calina gaaloobay mucaawiye iyo inta la socota mucaawiye inta la socotana ay gaaloobeen maxaa xal amarka waxay yidhaahdeen waa inaan dillo inta madaxdaaba waa inaan laydno cali bn abi aalib mucaawiya ninkii la odhan jiray muxuu ahaa camr bnu caas camr bnu caas saddexdaa nin bay ku tashadeen inay dilaan nin walba nin baa loo soo xilsaaro waxa la yidhi intaad gurigiisa ugu tagto dil ninkii la odhan jiray mucaawiya waran baa lagu dhuftay nabar baa gaadhay waa dhaawacmay laakiin wuu ka kacay ninkii la odhan jiray camr bnu caasna maalin subaxdaas salaadda isagu maba tujinine nin khaarijo la yidhaahdo ayuu ayaa dadka tujiyey ninka la soo dirayna maba uusan aqoonin ninka un dadka salaadda ka bixiya dil baa la yidhi kaasaa camre camre ninkii salaaddii markuu dadka geliyeyba wuu ka kiibuu dilay khaarijuu dilay waa midda uu camar leeyahay aradta camran wa araada allahu khaarija cali bni abi aalibna kii loo soo diray ayaa dilay cabdiraxmaan ibni muljimkaasaa loo soo diray oo khawaarijta ka mid ahaa ninkaasaa cali bni abi aalib dilay radi allahu canhu wa ardaah ayib cali waxaa la dilay sagaal iyo tobankii bishii shacbaan sanadku markuu ahaa afartan khilaafadiisu waxay ahayd afar sano iyo sagaal bilood bay ahayd afar sano iyo sagaal bilood buu khaliifka muslimiinta ahaa waana sanadihii mashaakiisha faraha badan runtii ay dhaceen ayay ahayd macnaha sidaas weeyaan oo yacni sifiin iyo jamal iyo dagaaladaasi ay dhacayn bay ahayd sidaas wey macnaha ayib calina marka intaasaan kaga baxaynaa oo macnaha waxa weeyaan waa khaliifkii afraad bilijmaac wax khilaafa kuma jira inuu khaliifkii afraad yahay فستة المكملون العشرة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البرراء وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل صحابة انتو ذكروا إسرائيل يا وحولي فالستة lixdii baa ku xiga afartaa aan sheegnay oo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali afartaa khaliif oo ficlan iyagaa khulafada aha leanna nebiga wuxu yuhi sal ly wasalam khilaafadu waxay ahaan doontaa afar soddon sanay khilaafadu ahaan doontaa markaa kadibna milki mulki iyo boqortooyay noqon doontaa bu nabg uri sal lay slam afartanka soddonka sane nebigu uu sheegay marka la fiiriyo waxay ku dhammaanaysaa lixdii bilood ee xasan ibnu caliyin uu hayey saas man leanna markuu cali la dilay booskiisii waxaa soo istaagay wiilkiisii xasan ibnu caliy xasan lix bilood buu ahaa khaliif lix bilood kadibna mucaawiye ayuu wixii ku wareejiyey oo wuu tanaasulay sanadka afartanaad waa sanadka marka la magac baxay yani caamuljamaaca caamuljamaaca waxaa loogu magacaabay waa sanadka la midoobay oo khilaafkii dhammaaday oo uu ku dhammaaday tanaasulkii xasan ibnu caliyin uu ka tanaasulay arrinka oo u daayey mucaawiye uu u daayey waxaana arrinkaa ku cad xadiiskii nabigu dhihi jiray sal lay aslam ina bnii haada sayidun wiilkaygani waa sayid buu nebi ur sl lay aslam ilaahayna wuxuu ku heshiisiin doonaa laba kooxood oo mu'miniinta ka mid ahoo dagaal ka dhexeeya buu nebi ur sal lay slam somayna horey usoo sheegin saas way macnaha tanaasulkii uu ka tanaasulay buu dagaalkii ku dhammaaday khilaafkiina ku dhammaaday mucaawiya ilaa labaatan sanoo dambu marka yuu boqor ahaa boqorada muslimiinta iyo muluugta muslimiinta marka mucaawiya u horreeyey isagaana ugu khayr badnaa khulafadana waxaa ugu dambeeyey siduu nebigu sheegay sal lay wasalam inay wakti dambe soo noqoto mooyaane waxaa ugu dambeeyey xasan ibnu caliyin baa ugu dambeeyey oo lix bilood khaliif aha macnaha sidaas weyaan ayib aynu ka soconno marka afartaa kadib marka fasittatu fayarihim waxaa la xidhiidho xagga fadliga kula xidhiidha asittatu shantii lixdii baa la xidhiidha lixdii almukamiluuna ee dhammaystiraya alcasharata tobanka dhammaystiraya tobanka jannada loogu bishaareeyey lixdii dhammaystiraysay ayaa ku xigto xagga fadliga kusoo soo raacda ayib wasaa'iru saxbi lixdaasi waxa weeyaan waa lix saxaabi oo iyagiiyo afarta hore hal meel nebigu jannada ugu wada bishaareeyey sal ly slam waana nimanka saxaabada ugu fadli badnaa nimankaas lixdaa kale waa talxatu bnu cubaydillaah zubayr bnu cawaam ninkii la odhan jiray sacd bn abi waqaas cabdiraxmaan bni cawf saciid ibnu zayd ibni camrin iyo abu cubaydata ibnu jaraax lixdaa waa iyo afartii hore waxaa laisku yidhaahdaa alcashara almubasharuuna biljanna tobanka jannada loogu bishaaraya laisku yidhahda macnaha sidaas wey ayib fasittatu marka wuxuu yidhi fayaliihim waxaa ku xiga afartaas asittatu lixdii baa ku xiga almukamiluuna ee dhammaystirayey alcasharata tobanka dhammaystirayey xagga fadliga wasaa'iru saxbi saxaabada intoodii kalea ku xiga alkiraami ee wan wanaagsanaa albararati ee baariinta ah saxaabadii kalea markaa soo raaco hadda way fara badan yihiinoo lama koobi karayo wy macnaha ayib wa ahlu beyti lmustafaa baa ku xiga waxaa kaloo iyaguna soo raaca ahlu beyti lmustafaa dooranaha oo nebigaa sal lla lay wasalam aalu beytkiisa ayaa ku xiga alathaaru ee dahiran ee macnaha dahiran aalu beytka dahiran baa markaa ku xigo aalubeytka marka waxaa la yidhaahdaa yani nebiga horta xaasaskiisii waa soo gelayaan fii suurati alaxzaab allah subxaana wa tacaala yani inamaa yuriidu allahu mxuu aha aayadii yani ahla albeyti wayuahirakum tadhira miyah inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum arijza ahla albeyti wayuahirakum tahiira soo maahayn marka ahlulbeytkaasi siyaaqa aayaddu ay ku timid waxaa laga warramaya xaasaskii nebiga soo maha marka xaasaska nebigu waa gelayaan ahlubeytka oo nabiga xaasaskiisii waa yani khadiija umu salama zaynab binti jaxsh safiya bintu xiyey juwayriyata binti alxaaris sawdata binti zamca umu xabiiba maymuuna binti alxaaris intaasi hortaas oo haweenkiisii way soo gelayaan aalu beytka waxaa kaloo iyaguna soo gelaya binasi alxadiid cali bn abi aalib faatima xasan iyo xusein maxaa yeele nebigu sal lay slam markay aayaddu soo degtay intuu hal mara isla huwiyey intooda ayuu nebigu wuxu yhi sal lay slam allaahuma haaulaai ahlu beyti ilaahu ahlu beytkaygii waa kan buu nebigu yidhi salawatu rabbi waslam waa kuwan buu yidhi waa kuwa iyaga wey mana xadis saxiix oo uu muslim warinaya iyagana kusoo arooray marka iyaguna waa gelaya waxaa kaloo iyagana gelaya xadiidka muslim siduu kutusayo yani dadkii ka farcamay cali caqiil jacfar cabaas bal waxaa gelaya yani waxa weeyaan banulmualib iyo banu haashim aalu beytka xaasaskuna waa gelayaan laakiin markii zaka laga hadlayo sadaqada iyo zakada iyo xaaraan ma ka tahay mise kama ah xugum kale waa laakiin xurmada iyo masaladan hadda laga hadlayo iyo fadiilada aalu beytka haweenkuna waa gelayaan kuwa aan sheegnayna waa gelayaan macna sidaasay xadiista nebiga kutusaysa sal lay slam marka qolyahaasaa ku xiga ayib wasaa'iru saxbi baa iyaguna ku xiga saxaabada intoodii kale alkiraami ee wanwanaagsanaa albararati ee baariyiinta ahaa wa ahlu beyti lmustafa dooranaha beytkiisa iyo gurigiisa dadkooda dadkiisa dheh alathaaru ee daahiriinta ahaa wa taabicuuhu kuwii iyaga raacay wa taabicuuhu nebiga kuwa raacay baa iyaguna ku xiga assaadatu ee sayidiyaalkaa alakhyaaru ee dooranayaasha ah akhyaarka sayidyada ah ee nebiga raacay baa iyaguna ku xig oo kuwa wey markaas waa taabiciintii soo ma taabiciintii wey sida ilahay qur'anku yihi subxana wa tacaala waasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina itabacuuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu canhum yani kuwii horreeyey oo muhaajiriin iyo ansaar ah iyo kuwa labadaas wanaagga ku raacay ilaahay baa ka raalli noqday iyaguna ilahay bay raalli ka noqdeen marka taabiciinta waxaa la yidhahdaa ilaa aakhiri dunya ilaa adduunyadu ka dhammaanayso jidkii saxaabada dadka raacay baa la yidhahdaa saas maana oo aan dhaqankoodii iyo manhajkoodii iyo caqiidadoodii iyo dadkaan khilaafin kuwa iyaga wey macna oo iyaga ku dayday wa taabicuuhu kuwa nebiga raacay baa iyaguna ku xiga assaadatu sayidiyaalka alakhyaaru ee macnaha akhyaarta ah fa kulluhum dhammaantood marka kuwaasoo dhan kuwaa wey saxaabada aalu beytka oo saxaabada ka mid dee laakiin si gooniyo loo xusay iyo taabiciinta fa kulluhum dhammaantoodba fii muxkami alqur'aani qur'aanka kiisa la sugay qur'aanka la sugay ayaa asnaa uu ku ammaanay calayhim dushooda khaaliqu lakwaani kowniyaalka allaha abuuray baa qur-aanka ku ammaanay intaasoo dhan fi lfatxi buu ku ammaanay suuratu lfatxi waalxadiidi iyo suuratu alxadiid wa gayriha iyo kayrkoodba biakmali alkhisaali khislooyin iyo tilmaamo kuwa ugu dhammaystiran buu ilahay ku tilmaamay subxana wa tacala ya fi lfatxi walxadiida iyo walqitaali suuratu lqitaal suuratu lqitaal suuradda le waa suuratu maxamed suuratu maxamed suuradahaasoo dhan buu ilahay ku ammaanay saxaabada iyo dadka raacay saas way macnaha ayib ta hore wuxuuna yidhi suuratu lfatxi buu yidhi soo ma waa inaa fatax meelo badan bay kaga soo aroortay ammaanta ay saxaabada la ammaanayahay suuratu lfatxay kaga soo aroortay waxaa ka mid ah allah subxana wa tacala wuxuu yihi huwa aladii anzala asakiinata fii quluubi almu'miniina liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim aayaadka ka dambeeya o dhan waa ammaan waxaa haddana waxoogaa markay socotay baa waxaa la yidhi ina aladiina yubaayicuunaka inamaa yubaayicuuna allaha yadullaahi fawqa aydiihim kuwa kula mubaayacoonaya ilahay bay la mubaayacoonayaan gacantii ilahay baana tooda dushooda waa la ammaanay haddana mar kale haddana lagu soo celiya waxaa la yidhi laqad radia allahu cani almu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara ilaahay mu'miniintii geedda hoostooda kugula mubaayacoonayay markaasuu raalli ka noqday haddana suuradda aakhirkeeda baa alla subxaana wa tacaala ku ammaanay may intaan aakhirka la gaadhin baa la ammaanayoo id jacala aladiina kafaruu fii quluubihim alxamiyata xamiyata aljaahiliyati faanzala allahu sakiinatahu calaa rasuulihi wa cala almu'miniin waalzamahum kalimata ataqwa wa kaanuu axaqa biha wa ahlaha waa saxaabada wey aayadda haddana suuraddaba lagu khatimay ayaa lagu ammaanayoo muxamadun rasuulu ullah waaladiina macahu ashidaau cala alkufaar marka suurat lfatxi oo dhan inteedaba waa ammaan lagu ammaanayo saxaabada nebiga sal lay waslam dhammaantood ayb wuxuu inoogu xijiyey walxadiidi buu yihi soo ma suurat lxadiidna iyadana aayadda lagu ammaanay waxa weeyaan laa yastawii minkum man anfaqa min qabli alfatxi waqaatala ulaa'ika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu wakula wacada allahu lxusna furashadii maka ka hor kuwiinii wax bixiyey oo dagaalamay iyo kuwii kadib bixiyey ma sinna labada qolobana ilaahay wanaag iyo jannuu u ballan qaaday iyagiiba taana lagu ammaanay wuxuuna yidhi walqitaali sooma suuratu lqitaal waxaan yidhi waa suuratu moxamed iyadana wuxuu ka wadaa aayadda qur-aanka waaladiina aamanuu wacamiluu saalixaat وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم تاسو معنا كوا إيمانك يا عملك الصالح على جهلي أو وحي محمد لقوا سود الشين الرمي يسقى أو حقه أو حق الرب قد كيمت الله الذنوب تودو ضافي حال كودنا الله وهجاتي سبحانه وتعالى صحابة النبي قا أقوه الرجدتك الجلية لكن سورة ذاك لا تروه يعني عن سلايا هاي ويبا سيدا مثلا سورة الحشر وكلت سوما وغير هذا يسوق لسان سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ومهاجرين تي أنصار بقى لقدم بيسيا وحليلي والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وحلقدم بيسيا ضدك الراعي دونه أو دبك إيمان دونه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان صدح ذا قيبوض المؤمنين تأيكا كوبينهم با صدح ذا عيوضات بالإسدابره ومهاجرين أنصار يدتك ولا كل راعي دبك إيمان دونه صاصي معنا إلا كوح كلمة waxaa ka mid a maala lagu ammaanay fi suurati tawba anfaal baa lagu ammaanay suurado fara badanoo noocaasa macnaha ilahi ku ammaanay subxana watacala sheekhu wuxu yihi marka fa kulluhum dhammaantood fii muxkami lqur'aani qur'aanka la sugay dhexdiisa ayaa asnaa uu ku ammaanay calayhim dushooda khaaliqu lakwaani kowyaalka allaha abuuray baa ku ammaanay fi lfatxi fii suurati lfatxi suuratu lfatxi buu ilaahay ku ammaanay waalxadiidi iyo suuratu lxadiid buu ilahay ku ammaanay waalqitaali sabax bir midaa dhahna innaga suuratu lxadiid sabax bir waa والقتال سورة محمد إلهي وكو أماني وغيرها يعني كو وكل سبا سورة غير كود بو سورة كل القرآن كو هذا الشيء بأكمل الخصال بو إلهي كو أماني خصلوين كو أقول لما يستيرون أقول في عن كذاك آه بيت كان راعتنا وقدرنا كذاك سيدا سوكلي أيا في التوراة توراة توراة توراة لحد والإنجيل إنجيل لحد هذا أي صفاتهم صفات كودو معلومة أيتا معلومة التفصيل ففهمت هذا مثل يقان أيتا sida qur-aanka dhexdiisaba tilmaantooda loogu sheegay ayaa tawreed iyo injiilna ay ugu tilmaanaayeen soma yani labadii kitaab ee kitaabkeenna ka horreeyey sidaasay saxaabada nebigu sal ly wasalam ugu tilmaanaayeen oo ay ugu ammaanaayeen macnaha wuxuu tilmaamayaa aayadda fii suurati suurat lfatxi ugu dambaysa muxamedun rasuulu llah waaladiina macahu ashidaau cala alkufaar ruxamaau baynahum taraahum rukacan sujadan yabtaguuna fadla min allahi waridwaana سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلد فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجرا عظيما مرك إلهي إني تلمان ونكتن كلها هين توراة إنجيل أيها الكاكوشيغي هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر وكلهم مجتهد مثاب وخطئهم يغفره الوهاب waxaan ku dhex soo jirnay abyaaddii ama mabaaxiftii uu sheekhu kaga hadlayey saxaabada nebiga sal alay wasalam iyo aalu beytka iyo dadka atbaacda ah ee wanaagga ku raacay iyaga baydkii inoo dambeeyey marka wuxuu ku sheegay in saxaabada iyo atbaacdooda tilmaantoodu ay ku faahfaahsanayd labadii kitaab ee towreed iyo injiil ahaa aayadda sheegaysana horeynu u sheegnay waa aayadda fii aakhiri suurati alfatxi alla subxaana wa tacaala uu ku sheegay muxamedun rasuulu اllahi waaladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau beynahum aayaddaa wey allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay muxamed waa rasuulka ilaah kuwa la jirankiisa ahee la socdee rumeeyeyna waa kuwo gaalada dushooda ku adadag dhexdoodana isu naxariis badan waxaad arkaysaa iyagoo rukuucsan oo sujuudsan sujuudda iyo rukuucdaana ilaahay fadligiisa iyo radihiisa un ku raadinaya ujeeddo kale aan lahayn astaanta wejigooda ayay ku taallaa iyo calaamaddu sujuudda raadkeeda sujuudday sujuudayeen raadkii wejigooda ay ku samaysay baa ka muuqata baa layidhi subxana wa tacala taasina waa sifadii iyo tilmaantay ku lahaayeen towreed dhexdeeda towreed waxay ku tilmaaman yihiin inay yihiin ashidaau cala alkufaar ruxamaau baynahum taraahum rukacan sujadan yabtaguuna fadla min allahi wa ridwaana iyo siimaahum fii wujuuhihim min ahari sujuud intaasoo dhan ba waxay tahay mahaluhum ay sifatuhum fi linjiil yani mahaluhum fi tawraati dheh ha towreed sidaasay macnaha ugu tilmaanaayeen maxamed dadka raacan rasuulka sal lay slam dadka raacsan ayb injiilna waxay ku tilmaanaayeen wamahaluhum fi linjiili ka zarcin waa markii yani tafaasiirta mid ka mida la maro waayo oo la kala gooyo yani injiilna waxay ku tilmaanaayeen wamahaluhum fi linjiili ka zarcin akhraja shaqcahu faazara waxay ku ti tilmaantooda alla subxana wa tacala towreed uu ku shee injiil uu ku sheegay waa sidii beer oo kale beer soo baxday beertaasoo akhraja shacahu shaciga waxaa la yidhahdaa mataanka mataanka waa taqaana malum beertu markay soo baxdo geedku mataan buu bixiyaa oo yani garabkiisa ka bixiya isagana ku yaalla haddana yacni dhinaciisa ka baxa kaasi marka wuu xoojiyaa oo wuu adkeeyaa kulamaa geedku uu mataano badan bixiyo waa sii adkaanaya sooma marka waxa weeyaan akhraja shacahu mataankiisii bixiyey faaazarahu markaa adkeeyey faaazarahu wuu xoojiyey fastaklaba markaasuu adkaaday fastawaa wuu ekaaday oo wuxuu ku ekaaday calaa suuqihi dhudhunkii uu ku taagnaabuu marka ku ekaaday si fiican isugu taagay yucjibu zuraaca wuxuu cajab gelinayaa geedka noocaas ee mataanaha bixiyey ee si fiican isu taagay ee adkaaday wuxuu cajab gelinayaa dadka beeraleyda ah maxaa saas loo yeelay liyagiida bihim alkufaar gaalada inuu kaga cadhaysiiyo oo ay ciil u dhintaan yaa saa loo yeelay macnaheedu waxa weeyaan geedku nebiga sal lla alay wasalam ayay saxaabadu dhinacyaha iska taageen soo ma oy mataano u ahaayeen oy garab taagnaayeen oy xoojiyeen nebiga marka saasay u yihiin salawatu rabbi wasalaamu caleyh diinta ilahay saasay u yihiinoo waa geeda geedahaas isku dhegdhegay ee ishaysta ee mataanaha isu noqday ee isxoojinaya saasoo kale ilahay ku sifeeyey subxana wa tacala towreedna waxay ku sifaysnaayeen tilmaantaasay lahaayeen oo ilahay ku tilmaamay subxana wa tacala marka taa macnaheedu waxa weeyaan yani kadaaka kaa hore xaaluu la mid yahay ayay sifaatuhum tilmaamahoodu saxaabadu macluumatu tafsiili ay tahay faahfaahinteeda mid la yaqaano fi tawraati fi tawraati towreed dhexdeeda lagu yaqaano iyo walinjiili injiil dhexdeed sidaas inagu aan tilmaamahooda u hayno baa towreed iyo injiilla loogu faahfaahiyey tilmaamaha ay leeyihiin macnaha ayib wa dikruhum sheegitaankooda iyo xusitaankooda saxaabada la xuso wanaag lagu xuso fii sunnati almukhtaari bay ahaatay nebiga la doortay suubanaha la doortay sunnadiisa dhexdeeda ayay sheegitaankooda wanaag lagu sheegana ahaatay ayib maya waxaa tidhahdaa wadikruhum sheegitaankooda saxaabada wanaag lagu sheegaayo qad saara waa socday sayra shamsi qoraxda socoshadeedoo kale fil aqtaari jihooyinka dhexdooda fii sunnati almukhtaari nebiga la doortay sal lay wasalam sunnadiisa dhexdeeda macnaheed waxa weeye yacni xusitaankooda iyo sheegitaankooda wanaag lagu sheegaayo towreed iyo injiil iyo qur-aanka intaba waa kusoo aroortay intaa keliya meehe sunnada nebigana sal lay wasalam ayagana waa lagu ammaanayoo ama waxaa lagu ammaanay caan ah siday qoraxdu caan u tahay oo kaleeto saasuu ka wada qoraxdu jihooyinka markay marayso nina kama qarsoona waa wax layska ogyahay wey yani waa maal kashamsi fii raabicati nahaar waay sida nebigu sal lay slam axaadiistiisa uu ugu ammaanay waa wax caano qoraxda jihooyinka maraysa sideedoo kale u socda wey manaa oo sidaa u caanbaxay oo kaleeto wey manaa arrin shak ku jira maa marka wadikruhum waa mubtada fii sunnati almukhtaari waad kaga khabri kartaa ama jumlada macnaha ficiliyado qad saaradaad kaga khabri kartaa macnaheedu waxa weeye wadikruhum sheegitaankooda saxaabada iyo taabiciinta wanaag lagu sheegaayo fii sunnati almukhtaari bay ahaatay yani suubanaha la doortay sunnadiisi iyo axaadiistiisa dhexdeeda dhexdooda ayay ahaatay sheegitaankoodu oo halkaasaa lagu sheegay oo lagu ammaanay qad saara waana socday sheegitaankaas oo wuu caan baxay sayr shamsi qoraxda socod socodkeeda oo kale fil aqdaari jihooyinka ay socoto yani sheegitaankaasina waa shay caan baxayoo qorax jihooyinka martay oo kale la mid a xagga macnaha waxa weeyaan caanbixidda iyo shuhroobidda wey macnaha ayib xadiistaa uu sheekhu tilmaamayo waa xadiis fara badan waay waxaa ka mid haddaan wax ka soo qaadano xadiidka abu muusa alashcari imaamu muslim uu soo saaray nebigu wuxu uhi sal lay waslam annujuumu amanatu asamaa faida dahabat الnujuumu ata الsamaءa maa tuucad bu nab ur sl lay slm a yacni xidiguhu waxay ilaaliye u yihiinoo ilaaliyaan samada samaday waardi u yihiin xidiguhu markay tagaan samada wixii loo yaboohay baa ku imaan wa ana amanatu liasxaabii faida dahabtu ataa asxaabii maa yuucaduuna bu nab ur sl lay slm aniguna waxaan xaaris iyo ilaaliye u ahay saxaabadayda markaan tago saxaabadayda wixii loo yaboohay baa ku imaan wixii loogu goodiyey baa ku imaan ayb wa asxaabii amanatun liummatii faida dahaba asxaabii ataa ummatii maa yuucaduuna bnab sal lay slm saxaabadayduna waa ilaashimada ummadda ummadda inteeda kale ilaalo u yihiin saxaabadaydu markay tagaan ummadda wixii loogu yani loogu hanjabay ama loogu goodiyay ama loo yaboohay baa ku imaan bu nab ur sal lay slm marka saxaabadu xadiiskaa wuxuu kutusayaa inay u ahaayeen ilaashimada ummadda waardigii ummadda nebiga sal lay wasalam ayay ahaayeen sida xadiiskaas nebigu sheegay sal lay slam markay saxaabadu tageenna wixii ay waardiga ka ahaayeen oo rabbi ku talagalay subxaana watacaala baa ummadda ku yimid sidaa nebigu u sheegay salawatu rabbi waslamu caleyh marka waa yani waa xadiid kutusaya fadiiladooda saxaabada guud ahaan oo wada jira waxaa ka mid a xadiidka abu saciidin alqudri ee bukhaariyo muslim ay soo saareen nebigu wuxu uhi sl lay slam ya'tii cala annaasi zamaanun yaqzuu fi'aamun min annaasi fayuqaalu lahum fiikum man ra'aa man saxiba rasuula allahi sal lay wasalam dad baa koox baa duuli buu nebi ur sal lay slam akhiru zamaanka dad baa duuli markay duulaan ayaa waxaa la odhanayaa nin nebiga la saaxiibay ma idinla socdaa markaasay odhanayaan haa markaasaa ilaahay u gargaarayaa u hiilinaya cadowgoodii baa looga hiilinaya koo koox kalaa duuli doonta markaasaa waxaa la odhan doonaa ma idinku jiraa cid la saaxiibtay ciddii nebiga la saaxiibtay a yacni saxaabadii nebiga cid aragtay oo la saaxiibtay ma idinku jiraan markaasay odhanayaan haa markaasaa loo hiilin buu nebi uri sal lla alay waslam koox kalaa duuli doonta markaasaa waxaa la odhanayaa yaani ma idinku jiraa cid aragtay ciddii la saaxiibtay kuwii la saaxiibay nebiga sal lay wasalam yani asxaabtii nebiga ardadoodii oo taabiciintaa dad arkay oo la saaxiibay ma idinku jiraa haabay odhanayaan markaasaa loo guusha la siinayo loo gargaaray bu nabur sal lay slm ma aha marka saxaabadii keliya maaha saxaabadii waa kow kuwii iyaga arkay waa soo raacan kuwa kuwii sii arkayna waa soo raacan nin ka mid a ama koox dad ka mid a markay la socdaan la socoshadaasi kuwaasi ay la socdaan bay guusha ku helayaan o ilahay ku siinaya subxana watacala marka fadliga saxaabada ayay ka mid tahay alla subxaana watacaala uu siiyey weliba haddana iyagaa sii kala fadli badan nebiga sal lay wasalam ayaa saddexdaa qarni sida hadda xadiiskaasi u sheegay xadiid abu muusa alashcari iyo ibn mascuud iyo ay warinayaan baa nebigu ku sheegay sal lay waslam ayu nnaasi khayrun baa leeyihi dad yaa ugu khayr badan nebigo markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum dadka waktigan iyo qarnigayga noolba ugu khayr badan bu nab sl l dadka waxaa soo raaca kuwa kuwa ku xiga waxaa soo raaca kuwa kuwa ku xiga wixii ka dambeeya dad waxaa imaan doona yani waxa weeyaan markhaati furaya oon la markhaati gashanaynin iyagoo la markhaati gashan iska markhaati furaya oo yani ay ka muuqanayso cayilku ka muuqanayo xadiskaad garanaysaan macna yani cayil raadinaya waa diin raadis kuwaasaa imaan doona bu nab sl lay waslam marka xadiisku wuxuu kutusayaa saddex qarni qarnigii nebigii labadii qarni ee ka dambeeyey saddexdaa qarni waa saddexda qarni ee ummadda ugu fadli badnayd wey waana saddexda qarni ee selafka wa selaf haddaad maqashaan waa saddexdaa qarni wa waa saxaabadii ardadoodii iyo ardadoodii iyo raggii cilmiga ka qaatay a'immada waaweynaa afartaa baa gelaya rag kaloo aad u fara badan baa gelaya wahaakada macna sidaas weeyaan marka waaladiina itabacuuhum biixsaanin dadka wanaagga ku raacay saxaabada nebiga sal lay wasalam oo muhaajiriinta iyo ansaarta kuwa wanaagga ku raacayay waa taabiciinta ardadii ka dambeysay kuwa ka dambeeya ilaa qiyaami saaca dadka jidkoodii maray kuwaa iyagaa wey macna marka nebigu sal lay waslam xadiis fara badan oo noocaasa ayuu ku ammaanay saxaabadiisa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo fadligooda uu ku sheegay yani bukhaariyo muslim waxay soo saareen xadiid abu saciidin alkhudri uu warinayo waxaa waxoogaa wax dhex mareen oo isku yara dhacay khaalid ibnu waliid iyo cabdiraxmaan ibnu cawf khaalid baa marka wuxuu caayay cabdiraxmaan labada ninna laba ninoo isku mida maaha cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu ka mid yahay min asaabiqiina alawaliin khaalid laakiin raggii dib ka soo islaamay buu ahaa labadoodaa marka waxoogaa isku dhacay khaalid baa marka cabdiraxmaan caayay markaasaa nebigu wuxuu yhi sal lay waslam laa tasubuu axada min asxaabii faina axadakum low anfaqa midla uxudin dahaba ma adraka mudda axadihim walaa nasiifahu buu nabig sal lay slam saxaabadayda hayga caayay nebigu rasulku sal lay slam nin saxaabadayda ka mid aha cayna yaa lagu leeyahy hadalkaa khaalid baa lagu leeyahy khaalid baa lagu leeyahy waa isla saxaabadii dhexdoodii laakiin raggii ka horreeyey ma gaadhi karo saxaabadayda ha iga cayina bu nabir sal lay slam nin ka midana ha cayna maxaa yeelay wax yaroo sacabuuxisa midkood hadduu sadaqaystoo la baxo ma gaadhi kartaan niskiina ma gaadhi kartaan haddaad buurta uxud wax la egbixisaan mud oo gacanta muggeed ah midkood oo baxsaday ma gaari kartaan buu nabig ur sal lay slam meella kama gaari kartaan si kasta haddaad u dadaashaan ood u cibaadaysataan ood u sadaqaysataano ma gaari kartaan buu nabi ur salawatu rabbi wasalaamu caleyh maxaa yeele raggaasi rag xaalad aada u khadhaadh oo islaamka la dhibayo oo la rafaadsan yahay oo yaani diinta isu soo taaga bay ahayn dhib badanna la soo maray laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi waqaatal ha raggii xilligaas soo maray rag loo dhiga ma leh saas daraaddeed ii daaya bu nab ur sal lay slam saxaabadayda hayga caayina buu rasulku uri salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas wey macana ayib haddii uu sidaa nebigu ku leeyahay khaalid iyo raggii la midkaa oo iyaga laftooda saxaabo ahaa bal ka warrama marka dadkii ka dambeeyey ee saxaabada nebiga caayaya salawatu rabbi wasalaamu caleyh ama aflagaadaynaya taasi wayba roonaan lahaydee kuwa xukumayaba inay ridoobeen oo islaamnimadaba ka baxeen nebiga gadaashii salawaatu rabbi wasalaamu caleyh bal ka warrama maxaa lagu xukumay kuwa maxaa la dhihi bal had iyo habeenba masaajidooda ku jiro oo ilaahay ugu dhowaanaya inay lacnadaan allahuma alcan sanamay qurayshin wa jibtayhima wa taaquutayhima waa raafidada labada sanam ee quraysh iyo labadooda shaydaan ilaahay ou lacnad bay intaa ku cibaadaystaan oo ilahay ugu dhowaadaan ilahay uma dhowaanayaan way ka fogaanayaan labada sanam waa abubakar iyo cumar waay labada sanam waa abubakar iyo cumar bay ku wadaan marka nimankaa sidaa u caayay saxaabada nebiga sal ly wasalam inaan haddana nidhaahno yani hala soo dhoweeyo oo waa muslimiin oo waxba wax weyn inooma dhexeeyo oo madaahibta afartaa waxa udhexeeya unbaa inoo dhexeeyo yani waxa waa muaalaa muaalaa baxta waay ama ninkaasi waxbuusan garanayno waa jaahilo shiicuusan aqoonin ama haddii kaleeto waa muqaalit doonaya inuu ummadda qarka tuuro saas way macanaha ayib wa dikruhum sheegitaankooda fii sunnati lmukhtaari ayay ahaatay nebi yani waxa weye dooranaha sunnadiisa dhexdooda ayay dhexdeeda ayay ahaaday ayay ahaatay sheegitaanka wanaagga lagu sheegayo qad saara waana socday sayra shamsi qoraxda socodkeeda fil aqbaari jihooyinka ay socoto oo kaleeto ayay socotay wey macnaha ammaanta nimankaa loo soo jeediyey alla u soo jeediyey subxana wa tacala rasuulkiisuu soo jeediyey waan dhihi laha uma asukuutu waajibun cama jaraa baynahumu min ficli ma qad qudiraa mas'alo kaleetuu meeshan ka gelaya oo uu inoogu soo fasalka hore inoogu soo sheegay wuxuu yidhi uma markaa kadib intaa kadib assukuutu aamus camaa shay xaggii laga aamuso waajibinta ka booda uma asukuutu aamus camaa shay laga aamuso jaraa dureeray baynahum saxaabada dhexooda wixii dureeray oo min ficli maa shay samayntii a qad qudiraa la qadaray waajibun weeye aamuskaas in laga aamuso wixii saxaabada dhexdooda dhacay oo ficil horay u qadarnaa ah oo ilaahay horay u qadaray ah arrinkaa ka aamuska laga aamusayay waa waajib in laga gaabsado maxaa yeelay fa kulluhum dhammaantood mujtahidun waa mujtahid waa dadaalhayay musaabun weeye mid la abaal abaal la abaal marinayo oo ajir la siinayo wa khid'uhum gafkoodiina yakfiruhu waxaa dhaafaya alwahaabu allaha waxhiibaynta badan baa dhaafaya halkan wuxuu kaga hadlayaa mas'alo caan ah oo ah wixii khilaafaad saxaabada dhex maray iyo wixii dagaallo ahaa sidii dagaalkii jamal oo kaleeto kii sifiin oo kaleeto wixii saxaabada dhex maray waa in laga aamuso laga gaabsado waa in laga gaabsado waxaa laga wadaa waa inaan labadii kooxood midna aan la gaalaysiinin aan bidcana lagu xukumin nawaayaadkoodana aan la tuhmin yacni waxa weeyaan cadaaladdana laga saarin aanan la ridaynin oo islaamka laga bixinin waa in arrinkaa laga gaabsado in laga gaabsado waxay saxaabada dhex maray hadday tahay cali iyo zubayr iyo raggii la socday ka soo horjeeday oo dagaalkii jamal dhex maray iyo hadday tahay cali iyo mucaawiya labadii kooxood ay kala wateen ee markaa macnaha dagaalkii sifiin dhex maray kulligeed waa in laga aamusu leeyahy macnaha sukuud in la laazimo weeye oo shib laga yidhaahdo maxaa yeelay buu sheekhu yidhi kulligood mujtahidiin bay ahaayeen yacni nin walba uun wuxuu islahaa xaqii raadi oo sidanaa xaq oo sidanaa gar ah oo sidanaa saxa buu islahaa mujtahidiinna waa ahaayeen nebiguna wuxuu inoo sheegay sal lay waslam ruuxa mujtahidka hadduu ruuxu dadaalo dadaalkiisii uu dadaalay hadduu gafo ma dembi buu leeyahy maya ajir buu leeyahy hal ajir buu leeyahy sooma hadduu dadaalkuu dadaalay ku darsado inuu xaqa asiibana laba ajir buu leeyahy sooma laba ajir buu leeyahy ajirna wuxuu ku leeyahay dadaalkuu bixiyey ajirka labaadna wuxuu ku leeyahay asiibitaanka uu xaqa asiibay midka gafayna hal ajir buu leeyahay oo dadaalkuu bixiyey buu ajir ku leeyahay gafka uu gafayna waa loo dhaafay gafkana looma hayo sidaa xadiiska nebiga ku sugantahay salawatu rabbi waslamu calayh marka taasay ahaayeenoo ninna kooxaha ka mid a niyad xumo kuma jirin dhiig islaam daadina kuma jirin saxaabo nebilaana kuma jirin kursi doonna ma ahayn ujeeddo xunna ma wadanin laakiin qoladana sidana la muuqatay qoladana sidana la muuqatay labadubana mujtahidiin bay ahaayeen maala haddaan ka soo qaadno cali iyo mucaawiya xalina waan soo sheegnay yacni calina waxaa la muuqatay oo yacni la qumanayd in bal horta dowladda xooggeedii laysku soo ururiyo bulshada muslimiintu kulligood mubaayacado galaan dowladdu markay xoogaysato kadib nimankan suwaarta ahee cismaan dhiiggiisii qaba oo gacanku dhiiglayaalkaa markaa kadib inta baadhis lagu sameeyo in markaa la qisaaso waana arrin runtii la dhihi karo waa wijhatu nadar saxiixa wey maxaa yele nimanku markaa xoogga iyagaaba haystaba ciidanka cali iyagaaba u badanba waana niman abaabulan oo si fiican looga shaqeeye waay saas way macnaha haddii hadda la yidhahdo ha lasoo qaqabqabto dadkao dhan bayba laynba marka sidaas daraaddeed in wakhtigeeda lala sugo oo dadkii loo urursado oo jaanis lala sugaayey waa xikmad mucaawiye iyo ragga la socdana ayagana waxaa la muuqatay oo la qumanayd maadaama raggii gacanku dhiiglayaalka ciidanka cusmaan ay la socdaan inaysan waxaan dhihi lahaa ciidanka mucaawiye ay la socdaan waxaan dhihi laha ciidanka cali ay la socdaan gacanku dhiiglayaalkii maadaama ciidanka cali ay la socdaan inaysan gar ahayn inay la mubaayacoodaan ilaa uu cali uu qisaaso raggii cusmaan dilay ayagana taasaa la qumanayd oo ay arkayeen sidaas daraaddeed nin walba mujtahid buu ahaa mujtahid ha ahaadee kii gafayna ajir buu leeyahay dembigiisina waa la dhaafay kii asiibayna laba ajir buuba isku darsaday intaa ka badan maxaaba la dooni marka intaa ka badan maxaa ku geliyey saas way macnaha isla markaa haddana ma diidayso sida nebiga xadiisiisa ku sugan sal lay waslam labada dhinac inaysan isku mid ahayn oo kala gar lahaayeen ma diidayso maxaa yeelay nebiga inoo sheegay sal lay waslam xadiisiisa laga qaadanayaa cali qoladiisu inay gar lahayd oy ka saxsanayd mucaawiye qoladiisa sidaa waxaa ku tusaya axaadiis dhowr ah waxaa ka mid ah xadiiska aynu xalay soo sheegnay oo nebigu yuhi sal lay waslam khawaarijta waxaa la dagaalami doonta awla طaa'ifatayni bilxaqi labada kooxood midooda xaqa yani xaqa xigta ayaa la dagaalami doonta buu nabi uri sal ly slam khawaarijta cali iyo kooxdiisii baa la dagaalamay soo ma taasi waa mid midda labaad nebigu sal lay wasalam camaar wuxuu ku yidhi wayxa camaarin taqtuluhu lfi'atu lbaaqiya buu nabi uri sal lay slam waxaa dili doonta buu nabi uri sal lay slam camaar koox xaakimkii muslimka ahayd yani ku amar diiday oo buqaad ah kooxdaasaa dili doonta buu nabi uri sal lay waslam waxaa dilay ciidankii mucaawiyaa dilay camaar oo wuxuu la socday cali bin abi aalib buu la socday ciidankiisa axaadiistaa iyo axaadiis kalaa marka laga qaadanayaa inuu cali gar lahaa isagaana khaliifka ahaa waajibkuna wuxu ah inay adeecaan mucaawiya iyo raggiisu laakiin haddana mucaawiya xumaan kama ahayn saxaabada la socotana xumaan doon kama ahayn ee mujtahidiin bay ahaayeen ijtihaadkoodii hadday ku gafeenna ajir bay leeyihiin biidni illahi tabaaraka wa tacala marka intaas in lagaga baxo oon lasii dhexgelin midaas way miduu macnaha uu tilmaamayo sheekh waana madhabka ahlusunna waljamaca madhabka ahlusunna waljamaca waa sidaas waxaa laisku waafaqsan yahay allahuma khawaarijta oo saxaabadii gaalaysiisay iyo shiicada oo saxaabada gaalaysiisay mooye ahlusunna intooda kale waxay isku waafaqsan yihiin in laga gaadsado wixii saxaabada dhex maray saas macnaha kulligoodna inay caadili yihiin in macnaha la ictiraafo ilaahayna dembi dhaaf loo weydiiyo loona naxariis dalbo yacni waxa weeyaan lana ogaado raggani fadli weyn iyo wanaag weyn inuu u horreeyey markii yacni waxa weye haddii la yidhahdo xataa waa simbirraxdeen qaarkood in wax weyn uu u horreeyey oy suurtagal tahay ilaahay subxaana wa tacaala xataa hadday gef galaan iska macad oon ijtihaad ahayn waxyaalo badan baa ilahay dadka ugu dhaafaa subxana wa tacala dunuubta waxaa suurtagal ah inay toobad keeneen sida shekhulislaam ibnu taymiya uu leeyahy ninkii khalad ka dhacay inuu toobad keenay baa suurtagal ah in uu xasano iyo wanaag ka dambaysiyey baa laga yaabaayo ilahay uu ka tiray subxana wa tacala wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuuha soo nabigu ma dhihin sal ly wasalam waxaa suurtagal ah horrayntii uu islaamka u soo horreeyey oo nin walba uga soo horreeyey oo waa loo baahan yahay uu islaamay iyo wixii islaamka uu usoo qabtay inuu ilahay ugu dhaafay subxana wa tacala waxaa suurtagala in shafaacada nebiga loogu dhaafo maxaa yeele iyagaa ugu awleysan ciduu nebigu u shafeeco sooma waa saxaabadiisii weye waxaa suurtagala adduunka in lagu ibtileeyo o lagu imtixaanay leanna ibtilaa'aadka adduunka lagugu imtixaanayo dembi dhaaf way siduu nebigu noo sheegay sooma marka taasi waa haddii ay galeen dembi iskaba cadba hadday xataa dembi iska cad u geli lahaayeen ama ay galeenba waa taa laakiin hadday ijtihaad mas'aladu tahay marka ka warran waaba kasii xajirtaa sooma meel laga gala marka male masaladan meel saxaabo yani waxa weye ruuxu uu ka caayo iyo meeluu wax ka sheega iyo meeluu ka duro iyo kama furna albaabku waa xidhan yahay sidaa in loo daayo wey macna oo laga aamuso yani farahana laga qaado lana qiro kulligood inay caadiliin ahaayeen saxaabada nebigu sal lay wasalam sidaas wey macna saxaabadu way qaybsameen yani hadalka hadda aan sheegay waxaa iska le shekhulislaam ibnu taymiya iyo hadal kaloo ka horreeya aada u qiimo badan iyo yani qaadi ciyaad iyo rag fara badan ba macna bal waa sida ibnu taymiya uu leeyahay caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay waa ijmaacu ahli sunna waljamaca ijmaac ahli sunna wal jamaca la waafaqsan yahay arrinku inuu sidaas yahay macna sidaas weeyaan ayib saxaabadu markii ay yani fitankaasi dhaceen saddex qaybood bay noqdeen saddex qaybood qayb waxaa la qumanaaday labadii dhinac mid ka mid a ama cali baa la qumanaa ama mucaawiyaa la qumanaaday ninkii cali la qumanaaday oo ijtihaad ahaan ay u soo baxday inuu cali xaq leeyahay waajib waxaa ku noqotay inuu cali garab istaago ninkii ay u soo baxday inuu mucaawiya gar leeyahayna waajib waxaa ku noqotay inuu mucaawiya isgarab taago qolo saxaabada ka midana wayba ka fogaadeen labada kooxoodba oo waxay istaageen mowqif dhexdhexaad ah xaggana mayna gelin xaggana mayna gelin rag fara badan cabdullahi ibni cumar iyo maxamed ibni maslama iyo rag aad u fara badan baa ka mid a macanaa ragga iyaga ayib oo kibaaru saxaaba marka wuxuuna yidhi sheekhu uma markaa kadib buu yihi assukuutu aamus waajibun waajib wey in la aamusaayo waa waajib uma markaa kadib assukuutu aamus camaa shay laga aamuso jaraa dureeray baynahum saxaabada dhexdooda oo min ficli maa shay samayntii a qad qudiraa la qadaray waajibun wey sukuutkaas siduu sheekhu ka dhigay u fiirso waxaan ay sameeyeen wax qadarnaa buu ahaa yani marnaba lagama daaqsan karin arrin imtixaanana waa ahayd ha ahaatee annagu maadaama ilaahayba gacanteenna ka badbaadiyo waagaa uusan meeshaaba naga dhigin goobjoogo dhiigoodiiba ilaahay uu gacantanada ka ilaaliyey afkanagana waa inaan ka ilaashano saas mana afkanagana waa inaan ka ilaashano wey macna muxuu yidhi fa kulluhum dhammaantood mujtahidun wey waa mujtahid waa nin dadaalahayey oo niyad wanaagsanna watay dadaalkii loo baahnaana la yimid musaabun oo yacni la abaal marinayo ajir la siinayo ayib hadduu ajir yani waxa weeyaan mujtahidku hadduu gafana hal ajir buu leeyahay hadduu asiibana ajirkiisu labuu noqonaya macnaha wa khiduhum gafkoodiina qoladii ijtihaadkooda uu gafayna yakfiruhu waxaa dhaafaya gafka alwahaabu allaha hibaynta badan baa bixinaya khii way khiduhum allah subxaana wa tacaala gafkoodiina allah u dhaafaya subxaana wa tacala saas wey macnaha isla markaa haddana inaan idhaahno saxaabada oo dhan macsuumiin bay ahaayeen iyaduna waa khalad saas wey macnaha aaxaadu saxaaba iyo nin nin markii la yidhaahdo nin walba gafku waa ku bannaan yahay gaf waa gafi karaa abubakar ka soo bilow gaf waa ku bannaan yahay oo bashar bay u yihin binu aadam bay u yihin oo rasuul ma aha nebiyana ma aha waa gafi karaan laakiin ha gafeene gafkooda ilaahay wuxuu u dhaafayaa in uusan u dhaafaynin dadka ka dambeeya maxaa yeelay lama sinna rabbina subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu noogu sheegay meelo fara badan xasanaadka ruuxa iyo sayi-aadkiisa in miisaan la saarayo ruux intaa diinta ilahay usoo shaqaynaya kaba soo qaad oo hal mar ama laba goor lugtu la fakatay miyaa la dhihi yani waxa weeyaan xasanaadkiisii o dhan ma la tuuraya xasanaadk wax alla wuxuu wanaag soo sameeyey o dhan ma badda lagu qubaya maya saas maaha cadaaladdu ma aha yani zalladiisa iyo simbirraxadiisana hadday tahayba ilahay baa dhaafay subxana wa tacala wanaagiisaa farax badan buu ilahay ku dhaafaya iyo saabiqada hore ee uu lahaa wey macnaha ayib waa meelaha ay aad yani ay xoogga u saaraan nimankan la yidhaahdo shiicada marka laga yimaado qoladan la yidhaahdo mustashriqiinta nimanka gaalada ee diinta islaamkana aada u baarbaada inay bartaanna isku taxallujiya reer galbeedka ah iyagoo ujeeddadooda ay tahay inay islaamka he- ka helaan meelo ay ka duri karaan sida maalan qur-aanka oo kaleeto sunnada nebiga oo kale sal ly waslam siiradii iyo dhaqankii ummadda oo kaleeto meelay isku dayayaan inay ka helaan ay ka soo galaan oo ay ka dacaadeeyaanoo yani dadka ay yani suuradii wanaagsanida islaamka ka tashwiihiyaanoo meelaha marka aada xoogga loo saaray baa waxaa ka mid a dagaaladaas iyo fitankaasaa macnaha ka mid ah saas daraaddeed mawqifka saxda inuu ruuxu ogaado waa laga maarmaan mawqifka saxda ah inuu ogaado iyo caqiidata ahlusunna waljamaca maxay tahay tijaaha saxaaba yaa macnaha waxa way arrin laga maarmaana wey siuusan macnaha halis ugu dhicin khaatimatun buu sheekhu yidhi khatinto ha gabagabayso wey fii wujuubi tamasuki waxay khatime waxay macnaha ku saabsan tahay fii wujuubi tamasuki qabsiga waajibnimadiisa bilkitaabi kitaabka la qabsado iyo wasunnati sunnada la qabsado warujuuci iyo laabasho cinda alikhtilaafi iskhilaafidda agteeda ilayhimaa labadooda xaggooda loo laabto kitaabkii sunnada waay famaa khaalafahumaa wixii khilaafana fahuwa isagu raddun ay marduudun mid la celiyo wey mid la celinayo wey yacni sheekhu wuxuu soo gaadhay gabagabadii kitaabka wuxuu meeshan ku khatimayaa arrin aada iyo aada muhim u ah oo ah inay waajib tahay kitaabka ilahi iyo sunnada nebiga sal ly slam in la qabsado markii lays-khilaafo oo wuxuun laysku qabsana in iyaga loo noqdo wax kasta oo labadooda garab marsanna in la diidayo oo la celinayo waxba lagu falaynayo arrinkaasu inoogu gabagabaynaya wuxuu sheekhu yidhi sharطu qabuuli الsacyi an yajtamica fiihi isaabaة waikhlaaص maca lilahi rabi اlcarshi la lilahi rabi اlcarshi laa siwaahu muwaafiqa الsharci aladi اrtadaahu wakulu ma khaalafa lilwaxyayni fainahu radd bigayri mayni wuxuu yidhi sharطu qabuuli sacyi camalka aqbalitaankiisa shardigiisu waxa weeye an yajtamica inay kulmaan fiihi camalka dhexdiisa isaabatun asiibitaan iyo wa ikhlaasun keliyeelid macan wada jir ayagoo wajta wada jira waa inay ku kulmaan ayib lilaahi rabbi alcarshidaasi taqdiir baa laga maarmaanaya waxaa loo soo qadarayaa wa huwa ikhlaasku an yakuuna waa inuu ahaado camalkii wa huwa ikhlaasku an yakuuna waa inuu ahaado camalkii lilaahi ilaahay dartii waa inuu u ahaado allihii rabbi alcarshi carshiga rabbigii ahaa laa siwaahu cid isaga ka soo hadhaysa inuu u ahaado ma aha laa siwaahu cid isaga ka soo hadhay maya muwaafiqa sharci waa inuu yahay